aqoon isweydaarsigan wuxuu udhexeeya waa dowladda dhexe soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka runtii sidaad la socoto dastuurka qodobkiisa afartan iyo afraad waxa uu leeyahay kafaadaysiga kheyraadka soomaaliya waa inay ka wada hadlaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada haddaba si taas ayadoo loo furinayo sidoo kale dowladda waxaa ka go-an in ay kheyraadka soomaaliya uga faaiidaysato ugu faaidayso dadka soomaaliyeed marka ayadoo arrimahaas laga duulaya ayaan waxaan ku dadaalaynay in aan isfaham siyaasadeed ka dhex abuurno dadka soomaaliyeed gudahooda sidaad la socoto soomaaliya waa dad ka soo baxay colaad waxaa jira kala shaki badan marka waxaa jira hami badan oo loo qabo iyo baahi badan oo loo qaro in la horumariyo laakiin ayadoo hamiga ay baahida la qabo haddana waxaan ka cabsanaynaa inay ka imaado dhibaato haddaba ayadoo marka laga badbaadayo dhibaato lana laguna dadaalaya in laga faa'idaysto kheyraadkaas ayaan waxaan ku dadaalnay inaan samayno sidii loo helaha aragti midaysan oo siyaasadaysan oo ku aadan ka faa'idaysiga kheyraadka ko iyo labaatanka bisha octoobar sanadkan magaalada muqdisho waa tii ay heshiis uu ku dhex maray dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka federaalka kaa oo oo gundhig u dhigayay inay soo magacoodaan guddiyo ka shaqeeya arrimahan sidaan la soconno sectorkan waa sector nagu cusub dadka soomaaliyeed aqoon iyo khibrad ku filan uma laha haddaba si marka dadka ka qaybgelaya wadahadalladaas loo dhiso wacyigooda iyo aqoontooda iyo waayo aragnimadooda loo fahamsiiyo manaha arrintan sida ay ay ay muhiim u tahay siday u adag tahay sababtoo ma aha arrin siyaasadeed oo keliya ma aha arrin dhaqaalo keliya ma waa arrin soo gelaya waa arrimo bulsho dhinacyo badan oo nolosha ka mid ah deegaankaas soo gelaya transparency soo gelaya howlo badan soo gelaya si marka waxaas oo dhan marka ay u fahmaan ayaan waxaan u sameynaa aqoon kororsigan inay ka faa'iideystaan sidoo kale aan wax ka barano wadamada kale caalamka ee kheyraadkooda ka faa'iideystay kuwana way ku aflaxeen oo way ku way ku horumar ayay ku gaareen kuwana caqabada iyo dhibaata ayay kala kulmeen haddaba marka waxaas oo dhanna inaan wax ka barano annagana aan kaga badmaadno inuusan colaad dambe uusan noo horseedin isla markaasna aan kaga faa'iideysano horumarka baahi ee dhaqaale aan u baahana ayaan aqoon kororsigan u qabanay wasiir welwel ayaa la muujinayaa in khayraadka shidaalku ka midka yahay haddii aan si degdega loo soo saarin laga yaabo in la helo tamar kale oo badiila ama nooc kale ah oo markaa qiimihiisu hoos u dhaco ma haysaan marka xilligan la dedejinayo khayraadka la soo saaro dadkii soomaaliyeed ee soo saari lahaa ee khubarada ahaa ee hawshaa qaban lahaa runtii shidaalka soo saaritaankiisa wax degdeg ku dhaca maaha xataa haddii si walba loo doonayo waa arrin qaadato sanado badan sababtoo ah nooca uu ka samaysaya marka ugu horreyso annaga tallaabada ugu horreysa oo aan qaadan waxay tahay horta bal inaan ka yeelano siyaasad midaysan midda labaad waa inaan ka heshiino kadib waa inaan shuruucdii diyaarsano kadib waa inaan shirkadihii la heshiino kadib waa inaan macnaha wax infrastructurekii dhisano kadib sahankii la sameeyo kadib soo saarkii la sameeyo so marka ma aha wax sanad iyo bilo iyo ku dhammaanaya maaha waa waddo dheer oo sugaysa so marka waddadaas dheer maalintii aan u baahana inaan shidaal soo saarno haddaanan hadda sii bilaabin inaan gundhigii dhigno maalintaas ayay kalifaysa haddana inaan bilaabno haddii marka toban san nagu qaadan lahayd tobanka san marka mar walba waxayna sugaysaa xilliga aan bilaabno si marka haddaba waddadaas aan usoo gaabsano ayaan hadda waxaan ka shaqaynayna inaan gundhigii sii dhigno si maalinta aan u baahana haddii a layidhaha loo soo saaro midda kale soomaaliya marka la fiiriyo dhaqaalaheeda maanta waxaa loo yaqaana g d p per capita macnaha waa wadamada caalamka ugu saboorsan ayaan ku jirnaa macnaha waxaa laga hadlaya waa lix boqol oo dollar sanadkii qofka soomaliya wax kusoo aadaya marka la fiiriyo kala sarreynta caalamka waxaan ka waxaan ku jirnaa waddanka laba boqol iyo soddonaad ku dhowaad oo kosovo bes laba boqol soddon iyo labaad wax naga dambeya kosovo keliya nagu dambeyso so marka haddii la fiiriyo dhoofinta oo ay ku xiran tahay lacagta hard currency-ga ama lacagta adiga loo baahan yahay waxaan ku waxaan ka midnaha waa waddanka waxaa nagu qiyaasaa boqol iyo todobaatan iyo labaad marka macnaha wax badan ma dhoofin caalamku ma dhoofin haddee caalamkana haddii aad wax badan u dhoofin lacag hard currency ma helaysa haddaad hard currency aad helin mar walba waxaa ku jirtaa waxaan loo yaqaan trade deficit oo ah adi unbaa wax soo dhoofsanaya adiga waxba uma geynaysa so marka annaga waddankeena waxaa naha waddan ka soo baxay colaad waddan ka soo baxay dhibaato waddan u baahan inuu horumaro ee soo dhisto waxbarashadiisii caafimaadkiisii jidadkiisii waxaasoo dhan marka macaawina nagama saarayso oo nooma horseedayso macaawina inaan waddan kaga baxno marka khayraadka ilaahayna siiyey inaan ka faa'idaysano midda kale waa midda aad sheegayso waa run macnaha caalamka mar waxaa jirta dhuxul dhagaxa ay ahayd wax weyn oo casri ah oo tareenada ay ku wada shaqayn jireen laakiin maanta tareenada muusiyamiyada mooya yaala mooyaane maanaa wax dhuxul dhagax ku shaqeeyo aaday u yar yihiin maanaa caalamka intiisii badan wuu ka gudbay sidoo kale manaha shidaalka waa hadda sida socoto ama ha la yaqaano alternative energy ama renewable energy waxaan loo yaqaan ayaa loo gudbayaa so marka maalin waa la gaari doonaa haddii a la laga gudbo so marka waxay ku xiran tahay intaanan laga gudbin ka hor sida ay soomaaliya kaga faa'iidaysato taana laftigeeda manaha waa qorshaha dowladda ugu degsan inay soomaaliya kaga faa'iidaysato so taas ayadoo laga duulay ayaan howlaan u wadnaa maamulada federaalka iyo dowladda federaalku waa dad wada shaqaynaya sida hadda ka muuqata siminaarkan iyo aqoontan la isweydaarsanayo laakiin somalilan oo kale ayaa iyana ka mid ah meelaha khayraadku ku jiro haddana aan dawladda federaalka ka mid ahayn dadkaasi see ula macaamilaysaa marka laga hadlayo ee soo saaridda khayraadka runtii somalilan waxaa iyo dawladda dhexe federaalka waxaa u socda wadahadal haddii aa layihahdo waa arrin xasaasi ah waa arrin siyaasadaysan haddii aa layihahdo marka wadahadaladaas ay qayb ka mid ay noqon doonaan hadda waxa aan ku dadaalayna waxay tahay in dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah federaalka inay isfahamkii gaaraan sidoo kale haddii alayihahdona somalilan marka la gaaro stagekeeda insha allah ayadana sidoo kale waan wada hadli doonaa ugu dambayntii yaa gacan idinka siinaya ee daraasadahan iyo wacyigelintan iyo seminaaradan si looga faa'iidaysto casharadaasi inay u noqdaan kuwii lagu gaari lahaa in khayraadka la soo saaro runtii mashruucan waa mashruuc soomaaliyeed waa mashruuc ay leedahay ay hogaankeeda hayso dawladda laakiin tasiilaadka waxaana gacanta naga siinaya waa world bank ama bangiga adduunka